ಹೋಬಳಿ ಹಿರಿಯದನ ಕುವ ಹೊತ್ತಿದೇನಿ ಅದಿಗುಣ ಹವಳ ಮಾಂತವಾದೋರೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಪಗಳ ಒದ್ನ ಇರೋ ಕೋಟ ಕೌರು ತಾಯಿ ಹಸಿರಿನ ಸರ್ದಾರ ಅಯ್ಯಾನ ಕೂಹೊಲ್ಲಿನಯ್ಯಾಯ್
kulanti wacan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijkeena caweyska washington oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin hadday ii ogolaadeen sanadkan cusub bay ii ogolaadeen marka waan fikiro joodarigaygi intaan laalaabtay mar qura un baan is arkaanoo eliboorka taagan intay imanaysa xaaskayga halkaasaan ku sugayaa lix beri baana ka hartay waa nin soomaaliya oo sheegay inuu lix habeen u hoyanayo madaarka magaalada uu joogo si uu u soo dhoweeyo xaaskiisa oo lix maalmood kadib la filayo inay timaado faahfaahinta goordhow ayaynu maqli doonaa waxa si aan meesha ka maqnayn suugaantii iyo heesihii dabacsanaa iyo qodobo kale oo aan hubo inaad caawa ka heli doontaan haddii dhegaystow xaaskaagu ay muddo dheer kaa maqnayd oo aad dal shisheeye ku noolayd wax badan aad ka dhur sugtay dhawaaqa ka soo yeedha xafiiska laanta socdaalka ee dalka aad ku nooshahay oo aad muddo hore u gudbisay inaad xaaskaaga rabto in laguu keeno wax jawaabaha kuu imanayaa kolba nooc noqdaan oo maalinba hawl cusub laguu diro waxaa duco iyo faataxada iisoo marag ku celcelisaba marka ay hawshaasi kuu soo dhammaato ee aad maqasho waa laguu oggolaaday inay xaaskaagii kuu timaado hubaal farxad iyo damaashaad waad rayaaqi diyaargarow iyo garhkood sii xiirxiirato iyo kharashka tigidhkood isku dubaritaa waxay noqon doonaan howlaha ugu badan ee aad qabato waxa aan kaa maqnay inaad maalmaha tiriso oo ay sugiddu kugu dheeraato in ka badan intii aad hore u sugtay balse dhegaysta weligaa ma ku fikirtay inaad erboodka sii seexato laga soo bilaabo maalinta laguu oggolaado ilaa ay xaaskaagu kaaga imanayso jawaabtaasi nin lagu magacaabo xasan maxamed saleybaan tubeec ayaa yidhi haa anigaaba iminka madaarka dhexdiisa jiifa cajiib xasan tubeec wuxuu habeen dhoweed la soo xidhiidhay barnaamijka caweyska washington xasana uu ku soo dhowow barnaamijka sheekadaasi aad haysanaa noo soo daa waxaan rabaa sheekadan inaan idinla wadaago haddii ay suurtageliso walaashayda qaaliga ah dhammaantiinna waa idin salaamayaa v o ada waa meesha keliya aan dhegaysto waktiyada aniga aan firaaqada leeyahay guriga aan joogo xataa hadday i dhaafto mobeelkan intaan soo rogtaan anigoo seexanayaan wallahi shitaa inaanan been kuu sheegayn idaacaddiina saan u jeclahay keliya waa mahadsantahay xasan bal sheekada noo bilow walaal xaaskayga muddaan kala maqnayn waddankan ayaan ku noolaa iyadana ethoobiya joogtay marka hadday ii ogolaadeen sanadkan cusub bay ii ogolaadeen marka de waa iska taqaanaa marka odaga loo imanayana dee boorku iska sii jafayaa moogtaha gurigii iyo wixii markaan kala hagaajiyo dee wax walba aan gurigii u dhamaystiray hahe gurigii wuu quslayaa gurigeyga haddaad caawa aragtid waa waa aroos laba jira
ma maqasho ma maqasho nin baa badda ku ku aqalgalay badda gudaheeda nin baa ku aqalgalay ma maqasha hahe qolkayga caawa kaas waa ka daran yahay waan gartay si sida la yaqaan baa Marka usoo waa- nuurisay marka waan fikiro joodarigaygi intaan laalaabtay mar qura un baan is arkaanoo eliboorka taagan waan gartay marka intay imanaysa xaaskayga halkaasaan ku sugayaa oo aan jeclahay oo horideeda iyo ciyaalkayga insha allah hadduu ilaaha yidhaahdo lix beri baana ka hartay marka hadda ma erboodkaad igala hadlaysaa haa caawa erboodkaad seexanaysaa xilli dambey kuu tahay sidan qiyaasayo caawo eliboorkaan seexanayaa halkaasaan joogayaa halkaasaan ku noolaanayaa lixda beri xitaa waan gartay marka qabow badan baa jira waxaad go'aansatay joodarigaagii intaad soo qaadato inaad erboodka seexatid way iga go-an tahay ubixiina dhinac baan ku sugtaa ubixi marka ma waxaad istiri gurigii aad nuurisay aad sharaxday ha sii dhex seexano ha duugeynine markay yimaadaan uun adiga iyaguba bacda ka jara waa halkaa weya halkaasay bahasha u dhibataa waan gartay marka adigu ma ka baqaysid miyaa qabow badan baa jira xilligan qaboobaha lagu jiraa inaad meesha dhaxani kugu gasho adoo jiranba lagu yimaado wallaahi walaal ee, horta wixii dhacayaa waa xagga allay ka qoran yihiin kowdhe haye
laakiin ee, waxaa la yidhi adduunkan waari maysida war ha kaa haraa la yidhi waan gartay muddo intee leeg baa isqabteen marwada Ee, labada kun iyo wax labadii kun baan guursaday intee leeg bay suukiin dambaysay oo idaan is arag dee toddoba sano hadda way kusii dhowdahay oydaan is arag mar aan etoobiya ugu tagay ayaa jirto oo waa iska taqaanaa waddanka waa iska dhib badan yahay ma kuu saamixisa inaa mar walba aad tegtid Mhm.
hal mar baan u tegay walaal hal kil hal ma- hal sanaan u tegay labada kun iyo labadiin ahayd baan jeclaa waa garta xasan marka arrintan maxaa la odhan karaa ma jacaylba m- ma xiisa maxaa la odhan karaa macnaha wallaahi walaal eh, ciyaalkayga iyo xaaskayga waan jeclahay aad baanan ugu hiloobay Eh, kolley waxay aniga iga tahay jacayl aniga xaaskayga aan u qabo iyo hilow ciyaalkayga aan u qabo waa tahay marka eh, hadda airportka ma lagu ogolaanaya inaad lix cisho adiga iyo joodarigaaga ood halkaa galgalataan
waddankan yurub waa iska taqaanaa waktigu waa iska socdaa moogtaa waa iska faraxsanaa aniga sanadkanba siduu u bishayba waa iska faraxsanaa sida ciyaalkayga la igu ogolaaday walaal marka farxadda ayaa igala weyndha wax kasta oo maaragtay dhacaya haa farxaddana waxaa kaaga daran waxayba la soo koosatayba sanad cusub oo dee dadkoo dhan ay wada faraxsan yihiin waan gartay marka lix cisho iminka kuu hadhay oo aad halkaasi aad seexan doonto xasanow een, arrintaada maadaama oo allaha u naxariisto ee nin fanaano oo soomaalidoo dhan jeclayd oo ereyadana samayn jiray uu ku dhalay maxamed salebaan tubeec adigu qisadaada wax ma ka samaysay
walaal way jirtaa qiso aniga aan sameeyey oo igu saabsan oo jacayl bela ka dhacday ah laakiin waxaan rabaa in aad dib iigu dhigtid oon soo habeeyo wixii waxay ku fiican yihiin iyagoo habaysan inaan kuusoo gudbiyo laga yaabaaba xitaa inaad ilmaysid allah yaay haye kii ilmada ku daadanaysay xasan aad baad umahadsan tahay soo bari baan ku leenahay waa idin salaamaya aad baan idin salaamaya aadna waa idin jecelahay v o da
waa hagaag dhegeystayaal cawiysin wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta oo aad joogtaan haatanna aynu u gudubna qayb kale oo ka mida waraysigii xiisaha lahaa ee xaawo jaamac cabdi haddee xaawa habeene hore inooga sheekaysay jacayl iyada soo maray iyo kuwa asxaabteeda ay ka aragtayba suugaanta ay tirisaa qayb intee leeg bay ka qaadatay danta guud iyo danaha soomaalida bal aan idinku wareejiyo wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye oo xaawo dhowaanta ku waraystay magaalada hargeysa waxawey aynu soo noqono nolosha qaybeeda duwan Een, in aragga naafaad ka tahay adigu bulshada een, dhinacyadeeda kala duwan ama inta naafada ama inta kale maxaad ka tiri noloshayada
Een, dabcan anagu markaan nahay dhallinyaro waxaa waajib nagu ah inaan ilaashano dhulka diinta afka dhaqanka iyo waxa badan waxyaabaha aan leenahay anagu sooma marka een, inaan wax ka idhaahdana de waxaan umalaya jacaylkaada u xiisaynayso su-aalaha jacaylkaad igu badisay
waa mid loo baahna laakiin dabcan ha waa loo baahanya laakiin saqudheedu waa waxay- baahi kaloo jirta iyaduna Een, dabcan ah, suugaanta eh, qaybo badan baan kaga hadlaa in wadanigo kale iyada wadaniyada maxaad ka tiri
Een, aad baad u mahadsan tahay maase waxaa jirta la yidhaahdo sirgaxan runtii maasaas waa- waa wadaniga hase yeeshe waxaad moodaa inay isdarbeeban tahayo inta badan dadka ani u arag malaha een, inay saas wadani u tahay hase yeeshe waa wadani qaybo badan oo runtii eh, wadaniyadaani way isugu jirtaa iyo noloshii sirgaxan waxay ka hadli doontaa soomaalinimada dhabta ah soomaalida markaynu nahay waa la yaqaanaa dhulka soomaalida waa la yaqaanaa dadka soomaalidu waxay leewi- leeyihiin awoodo kala duwan awoodda ee runtii qaniya waxay leeyihiin dhul qaniya waxay leeyihiin geesinimo dee wax lagu garto oo soomaali la yidhaahdo ayay leenahay hase yeeshee soomaalida waktigan joogta waxaad moodaa inayn ahayn soomaalidii la yaqaanay amayna looga xisaabtami wixii looga xisaabtami jiray soomaalidii hore Een, taasoo kale baraarujin bay ka siinaysaa dadka waxay kala xusi doontaa maasada sirgaxan een, qof adigu kula jira haddana kaa kaa jira qofku dilay oo intuu geeridaada ka tariyey haddana sugaya inaad dib u dhalato macnaha waxa weeyaan haddana in yararkaa jirciyo qof baa jira amba dowlad baa jirta ama group dad baa jira waxay isku dayayaan adiga in ay yani waxyaabaha dantaada oo dhan ay kaa hor istaagaan oo kaa jaraan waxay kuu tilmaamayaan meel aan faa'iido kugu jirin ya haddana waxay ku leeyihiin waxay soo kaa dhigayaan halkaa faa'iidada aan kuugu jirin intaad tagto inaad ku barbaarto wax ku noqoto marka waa barnaamij waa baraarujin iyo iyo wacyigelin waa baraarujin iyo wacyigelin haddaan gartay.
kusoo dhawaado maatada sirgaxan Haye.
waxaad tidhaahdaa adduunyay sirgaxaney siloonay sanaaray gudcur samaacad ceeb sugan tii lagu sargooya safaraan degaynay goob laga sadcaalay noloshaadu waa silis silsilad aan la gaadhin subax noolba waayuhu wejuu ku sameeya mar waa siliciyo xanuun mar waa sidii iyo ciyaar mar waa siiq iyo baroor mar waa sacab iyo mashxarad mar waa seeto iyo dabar mar waa siriq iyo hoggaan mar waa mar waa mar waa mar waa siriq iyo hoggaan mar waa siigo iyo boor mar waa sado iyo xareed mar waa sala iyo kulayl mar waa saxasaxa qabow saacaddii la joogaba suuradaada waa cayn waa adduunyadii moogtahay oo isbedelkeedii waan gartay intaasoo noocba noloshaa leh ayaa leh waan gartay maxaad sabatay nacaso weli adduunyada ka hadlaynaaye maxaad sabatay nacaso inta saartay oogada sinta bidix ku qaado si diidihobay ku tidhi markuu kuu samaadee qalbigii ku siiyana maxaad seere oo mane saldhig uga yegleesho ku sagsaagtay weligaa ha yeeshee sideedaba laba si lama simina faruhuba way kala sarreeyaan aadmiguna sidoo kale wuu kala sadron yahay samaan ruuxa sheegtana waxaa lagu sifeeyaa lagu baabi soocaa sida ay salaadiyo sujuudda ugu badan tahay mar labaadna sida isku garashada ku saanyaday siriigtiiyo xishoodkuna waa sirtiisa gaarka qofka wanaagsani waa ku marka lagu yidhaah dadku waxaa ka bixiyaan aragtiyo kala duwan soo ma dabcan laakiin anigu waxaan eh, qofka wanaagsan u aqaano ee halkan ku xusay siriigtiiyo xishoodkuna waa sirtiisa gaarka qofka wanaagsan aniguna sifaha guud waxaan ahay mid sararh weyn saddex baac ka joog dheer midabkaygu waa sugud midabkaygu waa sugul mididaydu waa seef sargaal amarka bixiyiyo suldaanta ajiraan ahay garashada salkeediiyo sumadeedu waa ani samanow haraawina siduu maansidiisii sirta nolosha igu yidhi marka aad subeeciyad boqorkiyo sitaac iyo sidexkayd ku soo dharo diintayda si aad iyo sahay aniga ii tahay ruux iga sitaa qurux maba saaro dunidan dhanka kale sokeeyow saxar waan ka dhuubnahay saqiir waan ka gaabnahay mididaydu sabanadan waa saawir baasoo inkastoon u sara kaco soofeeyo weligay beer masaafisee garo miskiin sadaqa dhowriyo miskiin sadaqa dhowriyo bisad sursan baanahay dadka kii isoorana sun baan ku abaaliyaa saygaygu nuuraay marka uu samaan iyo wanaag iila sara kaco seedahan ka gooya sagaal waran bay igu yaal sin iyo bowdaan ka jabay godobteeda saaxiib qof aan saara maaqaan aqalkaygu waasaab ka daloola sararaha waxse aan ku soo xidhay ku saynsaabay maansada ninka saaka joogee geeridayda saahashee walqashayda sugayow saadir waa ayla ahay sacmadooba mu dhiman sidigtiina may gurin anna sigashadaydani ima suulinaysee allahayow isama bixi saa damaynu eegiya allahayo isama bixisaa dambeynoo eegi waan gartay Ugoyahay dawlada, ugoyo ka muuqatay. Ugoyahay dawlada, ugoyo ka muuqatay.
haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaha waana qaybtii saddexaad ee waraysigii aan dhowaanta la yeeshay fanaanka weyn cabdi xasan dige cabdi eh, goormaad adigu wadankii ka soomaaliya kasoo dhoofteed kasoo mise waad soo qaxday mise intaan dagaaladu dhicin baad soo baxday maya horta markaa dawladi waa jirtay markaan imid dalka canada waa tahay waa sagaashan iyo kowdii Mhm.
laakiin laakiin markaas xabadihii baa iska socday
marka iyadoo dhinaca soomaaliya kamida ay dagaalan ka socdaan laakiin aan weli magaalada muqdisho ad joogtay lasoo gaadhin baad iska soo xidhxidhata exactly dalkii dib ma ugu noqota waxaan tegey hal mar goormeheed qiyaastii sideetan iyo- ma waxa weeye laba kun iyo saddex iyo tobankii baan tegey way dhoweyd maxaad uh, kusoo aragtay goboladii aad martay kollay war iguma saagana oo internetka iyo waxaasoo dhan baan kala socdaa laakiin hooyadii islaamtii iyo dhashay baan oo aanan arag abaaro adugu labaatan iyo dhowr sannadood un baan u aaday hooyoy laanta adduunyadu hubaashi halkama baxdeenu baan u qaaday moogtay markaa artay allah yacusag allah yacusag hadiyad fiican si fiican baan u gartay cabdi Eh, markii aad soo dhooftay ee aad canada timi durba ma shaqaad hore ka bilowdo nolosha waad la qabsatay mise mudday isku kaa qaban weyday qurbaha iyo dalkaagii aad ka timid haa markaan kanada yimid adduunkaas kanada unbaan magaranaysaa dhinac isaga jiray waa iska dee magaranaysaa waa iska qurbo waa iska magaranaysaa meeshaad lahayd maaha meel magaranaysaa ad ku cusub tahay marka laakiin wixii dhacayaba dhankaagaad haysatay
hadid waa ku sidayse meel baa maambaa baa jirta la yidhaahdo haddaad room tagtid Mhm.
sida rooma ninka kale u dhaqan baa la yidhahdaa mogta absolutely cabdi aynu ku yaro nasanno heesta een la yidhaahdo ayaan anaa iskale adaa erayadeeda sameeyey anaa ereyadii music anaa iskale goormay ahayd iyana iyadana waxay ahayd two thousandkii bay ahayd baan filaya dee master intii aad kanada timid baabad maaxato suugaantaada iyo maaragtay gabayadaadba soo maaxeen firaaqaa isku helay
waa gartay heestaa ayaan ayaan intaaynu ku soo dhaafno ayaan iyana ma waxay xidhiir la leedahay heestii qays iyo leyle eed adigu iyadana tirisay maya maya maya xiriir lama laha taas waxa weeyaan lama horta heestan waxaa sameeyey waxa ra'yigan baa lagu dhiibay waan gartay inan jooga hadda canada jooga ya- ayaa u heesayaa inantiisa a- a- xaaskiisa xaaskiisu wuu heesayaa ayuu u heesaya ha ayaantu marka aniga ma aha ah xaas iyo maaha jacaylkayga ma aha laakin waa jacaylkiisa waa isaga waan gartay aniguna marka isagaad wakiil ka isagaa mar- ahayd weliba heestaan heesahayga heestaan ugu jeclahay wey Eh, cabdi bal iiga waran nolosha eed aad cusub ee aad ka bilowday qurbaha in dhawaalo laguma maqal eh, fankii miyaad ka baxday mise waad ka mashquushay horta waa waxa weeyaan waa iska mashquulay horta waxaa lahay nin shaqaystaan ahay waa tahay oo marka dee firaaqa ayaa u heli karaya midda kale dee midda kale xaalkuna waa isku kulul yahay waxa weye qabow iyo maalinba waxaa ma garanaysaa meeshan afarta xilli baa isku kaa bedelaya afarta xilli baa isku kaa bedel
oo haddii madaxaba kor loo qaado
aad iyo aad xaalkeedu meeshaan caadi maaha waa gartay cabdiyow ladanay heestaa goormaad qaaday heestaa waxaa iska lahaa anigu ma lihi heestaa ereyada laba wax baan ku leeyahay laakiin heestaa ninkii qaadi jiray maandeeqiyo waxaa wada qaadi jiray iyo nin la oran jiray eh, axmed laakiin mar kamida miyaa duubtay adigu maya maya halkanaan ku duubay heestaa waan soo cusboorisiiyey ha waa tahay heestaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni caweyska washington ee toddobaadkan inta aynu dhegaystayaal mar kala kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo caweysin wanaagsan
afyahaluuladani leexleexiladani lugadaliiladani dhiban weyaadu afyahaluuladani leexleexiladani lugadaliiladani dhiban weyaadu lamaneenoladane lamaneno ladane walan marero dabaylay loolaysa walan marero dabaylay loolaysa laafyaha looladane lexlexiladane lugadaliiladane liban weyaadu ladani labadeenu ladanay anuurloolo ladanay dhiban weyaadu asahliqa ladanay labadeenu ladanay anuurloolo ladanay dhiban weyaadu lamaneeno ladanay lamaneno ladane walan marero dabaylay loolaysa walan marero dabaylay loolaysa laafihalooladani lexleheladani lugadaliladani dhiban weyaad